mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacan u wanaagsan sidaaad u dhantiin dadka hawada naga dhagaysanayo meelkastoo aydu nagala socotaan waa jimce ay taariikhdu ku beegantahay saddex iyo tobanka maaris sannadda labada kun iyo labaatanka qarniga koob iyo labaatanaad sanadkiisa koob iyo labaqarniga koob iyo labaatan sanadkiisa labaatanaad aan idhaaho ma sanadkiisa koob iyo labaatanaad waa jimco dadku ay howlaha caadiga ka nasanayaan barnaamijka waxay farsamaynaya saaxiibkay maxamed cabdiqaraafanigo cabdisalaan cali mataan ayaa barnaamijka la tabin doona inkastoo aan filayey amaba ay nagu soo biiri doonto haddii allah wadda sardha ogolaado nashad bashiir axmed iyadoo xidigtii barnaamijkana ahinta daahir jaamac aan filayo inay xoogaa yaraac sinta galabta allah caafiye waa barnaamijkii imaqashii imadadaali barnaamijka dhegaystayaashu waxa ay kaga qayb geli karaan dhanka teleefonada landlineko siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo labo toban toban iyo saddex ilaa iyo toban toban iyo lix si ay heladooda asxaabtooda iyo dee qarabadoodaba ay u salaamaan iyadoo barnaamijkana ay uu qayb inooga yahay ama qayb inooga yihiin suugaanteeda nagaga barateen iyo weliba mid ka mid a ciyaaraha laga ciyaaro gobollada dalkeena heesaan galabta idiin haynana waxaa ka mid ah dhinaca kale aan u eego haddana oo ciyaaruna maxay ahaayeen maxamedow waxaa inoo qarsoon baa kasii badane waxaan ku daafurayaa heeska dulmarow ay wadajir wada darandariyo doonaan laha u naxariistay labadooda way geeriyoodeen xasan deeriye faarax iyo xalimo magool kalif cumar kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankiina waa loo qabtay
Thank you.
naxariista jan allah ka waraabiyo xaliban khaliif magool iyo xasan diiriya faaraha iskaasi taariikhda galay ee dulmar lix iyo lixdankii ilaa iyo sideed iyo lixdankii intuu dhacaysay baa qolka hadalka kaydka loo qabto waayahay dhanka waraaqihii ayaan u beedhaynaaye waraaqadan ugu horeysa waxaa la yidhi asalaamu calaykum bahday maqashay medaali وعليكم السلام يا نولانا السلام قال بعض الرادي مدرس قال عندها ديش برنامج كا ما غشي من الدالي بالي عبد السلام داعي يتيم كيسا إن وحا ورا ورا غدا ندريا وعبد الله محمد يو ابي حسن محمد برشي يو يو من عبد الله محمد يو عبد داوود عبد الله محمد يو حاس كيسا قدرنا محمد عبد بشير يو عبد محمد عبد الله محمد إيه، وعبد الشين اللي راحوا يا عبد اسمان عبد الله محمد يو عبري العاشر عبد الله محمد يو عبري هاني تهليل عبد الله warsamee habaryar yaasmiin cali iyo habaryar hani axmed aadan iyo cabdicabdirasaaq sheekh ibraahim sheekaye waa mid ka mid a wariyayaasha eh, warbaahinta dowladda amaraad iyo muqdisho iyo s n t v iyo xaaskiisa fawsiye saciid axmed iyo abdi axmed sheekh yuusuf geesey dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi gudaha dalka iyo dibadda hase yeeshee waxay taniyad leeyihiin anaga ka gaarsiiyo xasan abubakar diinle iyo faa'iise xasan maxamed aleskud uu ka dhacay baa layidhi degmada wadajir ee gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd laba iyo tobanka bisha tan iminka maarch oo aynu ku jirno dabcan waa shalay oo j- khamiis ahayd sanadka labaatan labaatan ducada reerkaas cusub waxaa layidhi waa dacdii asxaabtiisa wareerta sheeqeeyo warta saaxiib ducada waa lagaga dhaleeyaa oo dee wadaad mahila waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo reerkii ee, lagu nastay ee lagu nagaado dabcan ama reerkii een, ku wanaagsan soo dhoweynta iyo caqiidada islaamka iyo derisnimada iyo muslimnimadaba Ee, taniyad kalena waxaa iyaguna diraya dhammaan ilmo sheekh ibraahim axmed iyo maxamed cali axmed iyo yaxye cali axmed iyo muxsen cali axmed iyo farxiye cali axmed iyo saalim cali axmed iyo laki xasan maxamed barshe iyo aamiine xasan maxamed barshe iyo faadime xasan maxamed barshe oo- iyo abubakar xasan maxamed barshe iyo saciid maxamed cusmaan iyo muune cabdi xirse iyo fatxi daawud cabdilaahi maxamed iyo faadime axmed xaaji iyo aamiine axmed xaaji iyo saare axmed xaaji waxay kala joogaan baa layidhi gudaha dalka iyo diba dibadda hase yeeshee xasan abubakar diinle iyo faa'iise xasan maxamed oreskud uu ka dhacay baa layidhi degmada wadajir bay leeyihiin aan ka gaarsiiyaan baryada taariikhdu markay ahayd laba iyo tobanka bishan iminkana ku jirna maarjida waa dabcan waa shalaba khamiis ahayd buu yareeskooda dhacay ducada reerkaas cusubna ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ka dhigo reerkii lagu nasto oo lagu nagaado oo loo soo hirto owlaad baryana eebe uu kala siiyo waayahay een, barnaamijka maqashida wejigiisii horeaanu ku jiraaye horta horta horta maxamed cabdiqalif oo saaxib ciyaarihii wadno haysaana maranaya balde ciyaarihii siida ciyaaraha waa ku soo laaban doonaa iyo baldhegeysta iminka khadka ku jira halow dhegeysta
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca iyo deegaankaaga maasantaa walaalkay adiga qalafoof kastamada ku jira dhammaantiin jimco wanaagsan waana wanaagsan saaxiib ana maxamed yare degmada hodan أنا بيسودي وو صاحب وحويان ودتك برنامج رادي مقدشو أما دقيساش رادي مقدشو خاصة برنامج مقشي مدالي سامنتو وين كل أمام يعني هذه وحرم بعد كجر تاية أنا هي ما تواجمعه waa maasan tahay dhammaanaad tara tiimkeeda iyo muqdisho maamulkeeda howlwadeenadeeda dhammaanaad tara waxaan leeyahay jimco wanaagsan een, dhammaanaad tara familkeeda isku duwan aslaamayaa hooyada qaaligaan dunidan ugu jeclahay maamo khadiijo dhammaan reer maxamed yara meel walba ay joogaan aslaamaya iyo caruurtooda asxaabteeda cumar abubakar ibraahim maxamed yiini degane faa-ise saciid aadan silsan hodan cabdullaahi cashara maandeeq cabdiraxmaan dhammaan waan salaamayaa sidoo kalena waxaan salaamayaa saydeyga xamse waxaan leeyahay dhammaantiin jimco wanaagsan وأنا وناكس وحن فلي أنا كم غليان إننا ونا ونا كاقو دون سلام تقيمها بنايد عياري محمد
Thank
xiisa badan weliba runtii aad is leedahay naa dhowr jeer madamina wax ka ciyaari laakiin dee waa hablo uun dee ciyaaraha hablahan baa loogu talagalay cabdilaahi maxamed iyo xasan maxamed barshe iyo mune cabdilaahi maxamed iyo daawud cabdilaahi maxamed waraqi baan ku laabanay iyo caaskiisa qadre maxamed bashiir bashiir la yidhaaho iyo maxamed waxaa loogu daraa maxamed cabdilaahi maxamed oo shiina la yidhaaho iyo xismaan cabdilaahi maxamed iyo habreer caasho cabdilaahi maxamed iyo habreer hani taliil cabdilaahi warsame iyo habreer yaasmiin cali iyo hani axmed aadan iyo cabdirasaaq shabiiraan sheeka iyo wariyaasha wasaaradda waraafinta ka tirsan iyo xaaskiisa foosiye saciid axmed lagu magacaabo iyo axmed sheekh yuusuf geesay iyagoo isku duwan bay xasan abuukar diinle iyo faa'iise xasan maxamed oleskoodu ka dhacay degmada wadajir gobolka banaadir laba iyo tobanka bishan oo shalay ahayd ayay leeyihiin hambaliyo waraaqad kale ayaa iyana waxaa diraya maxamed cali axmed iyo yaxye cali axmed iyo muxsen cali axmed iyo farxiyo cali axmed iyo sanim cali axmed iyo laka xasan maxamed barshe iyo aamine xasan maxamed barshe iyo faadimo xasan maxamed barshe iyo abubakar xasan maxamed barshe iyo saciid maxamed cusmaan iyo mune cabdi xirsi iyo fatxi daawud cabdilaahi maxamed iyo faadimo axmed xaaji iyo aamine axmed xaaji iyo saare axmed xaaji waxay kala joogaan baliyo gudaha dalka iyo dibadda xasan abuukar diinle iyo faa'iise xasan maxamed bay u dirayaan taniyada ku aqalgalay wadajir labaatankii labayo tobankii bishan imikana ku jira labaatan labaatan allah ka dhigo reerkii lagu nasto heeska labaad ee barnaamijka galabta ah
bibic soo dhacdo dahaabay waxaa tahay dawadii naftayde bibic soo bibic soo dhacdo dahaabay waxaa tahay dawadii naftayde deeqdee kalgacalkan midigu duqoobo dartaygu bislaade dartaygu bislaade deeqdee kalgacalkan midigu duqoobo dartaygu bislaade dartaygu bislaade
dahiro
kugudaalay gacan doortay anigu durdurada durdurada wadida deeqsiya dhiigyo xididadaad ku dabantee Durdurada Durdurada wadna Deeqsi iyo dhiig iyo xididadaad ku dabantee Kan doonay aan ku daalayay daydaaye abidow daydaaye abidow Kan doonay aan ku daalayay daydaaye abidow daydaaye abidow Dahiro marwe maxamed iyo maxamed aagne isgoodii toddobaatan iyo labadii ah inta aynu bal kaga gudubno waayahay cabdilaahi maxamed iyo xasan maxamed barshe iyo muna cabdilaahi maxamed iyo daawud cabdilaahi maxamed iyo qatradaa maxamed Bashi- eh, bashiir iyo maxamed cabdilaahi maxamed iyo cusmaan cabdilaahi maxamed iyo caashe cabdilaahi maxamed iyo hani taliil cabdilaahi warsame iyo yaasmiin cali iyo hani axmed aadan iyo cabdirasaaq sheefaraan sheeka iyo wariyaasha raadin muqdisho ka tirsan iyo xaaskiisa fowsiye siciid axmed iyo abti axmed sheekh yuusuf geesey waxay kala joogaan gudaha iyo dalka iyo dibadda hase yeeshee xasan abukar dinle iyo faais xasan maxamed orooskoodu ka dhacay degmada wadajir labayo tobanka bishan bay hambal iyo hambal iyo leeyihiin waraaqaad kale ayaa jirto iyana waxaa diraya maxamed cali axmed iyo yaxya cali axmed iyo muxsen cali axmed iyo farxya cali axmed iyo salam cali axmed iyo laka xasan maxamed barshe iyo aamin xasan maxamed barshe iyo faadimo xasan maxamed barshe iyo abubakar xasan maxamed barshe iyo saciid maxamed casmaan iyo muna cabdi xirse iyo fatxi daawud cabdilaahi maxamed iyo faadimo axmed xaaji iyo aamin axmed xaaji iyo saare axmed xaaji way iyagoo isku duban oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadda ayay waxay leeyihiin xasan abukar diinle iyo faise xasan maxamed arooskooda oo degmada wadajira labayo tobanka bishan la hambaliyo hambaliyo sanadka labada kun iyo labaatanka alle waxaanu uga baryaynaa bay leeyihiin in reerkaasi uu noqdo reerkii lagu farxo owlaad baryana eebe uu kala siiyo hadiyo jeer howlahaaga ayaa inoo soo socotaa se yeeshee dadweynuhu waxay naga naga- naga laqaybgeli karaan telefoon landline kala maradiisa kala ah siddeetan iyo lix toban toban iyo kow ilaa iyo toban toban iyo lix maxamed
hadiyo jeer hawlahaagaan hadiyo jeer hawlahaagaan anigu heegan oo ahaadee Ah, hadiyo jeer hawlahaagaan hadiyo jeer hawlahaagaan anigu heeganoo ahaadee adiga way kuu hagagtee naftayday hebashu raacday adiga way kuu hagagtee naftayday hebashu raacday intadii helidaybad hallowsana igu timantay aa intadii helidaybad hallowsana igu tilmantay
heeska xasan deriye faan allahu raxmade waana kusoo laaban doonaa ee dhegeysta imka qad ku jira hallow dhegeyste asalaam calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo deegaanka adoo codkaaga sare u qaadaya
walaacsan tahay cabdisalaam mataana jirsamadii dhegeystayaasha jimco mubaarak silsambeynina kaasoo ahaya
waa tahay barnaamijka een, adoo ka faa'idaysanaya fursaddan een, yaad salaamaysaa ee waa mahadsan tahay ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka adigoo ah farsamayaqaanka iyo saaxiibada guud ahaan reediyo muqdisho wasaaradda warfaafinta ka walba waan wada salaamayaa si lamid waxaan salaamaa qoyskayga meel walba ay joogaan hooyadeyda macaan xalwo cali maxamed aadan u salaamaa si lamid aabahayga daahir cali waan salaamaa si lamid waxaan salaamaa walaalahayda intaan waalidka u ahay inta ii ah saaxiibadeeda ii kaarka ugu horeeya taadan cd sagaal sawaaraa walaashay hibaaqoon dheeri iyo miratiisil qaybkaya saaxiibada waxaan leeyahay jimco wanaagsan salaamaya
midka taamid lamid ayuu kusoo gudbin doonaan insha allahu dabcan waxaan filaya inay kula socdaan heeskii mhm.
Ah, hubqaadkaagaan xusuusno hubqaadkaagaan xusuusno habla kale lama hadlaye Ah, hubqaadkaagaan xusuusno hubqaadkaagaan xusuusno habla kale lama hadlaye anigu waan kugu hamiya adana habka igu haynin anigu waan kugu hamiya adana habka igu haynin naftaydada hogool tahayba raadka igu ilowde aan naftaydada hogool tahayba raadka igu ilowde Ah, heddoon bixin waan hubaayo heddoon bixin waan hubaayo huqdaadii hadhiiba mayse way heddoon bixin waan hubaayo heddoon bixin waan hubaayo huqdaadii hadhiiba mayse adaa horta seexanaye habeenka ii dharaara adaa horta seexanaye habeenka ii dharaara naftaydada hogool tahayba radka igu ilowdi hooy naftaydad hogolu tahayba radka igu ilow hurdada waan kugu arkaayo haddaan toosana ku waaye hurdada waan kugu arkaayo haddaan toosana ku waaye hamada beene adduunkan aniga kolla iga hadhay hamada beene adduunkan aniga kolla iga hadhay haween badhamaan tanaan lahayaa way haween badhamaan tanaan lahayaa iherto halbahuura goyeyse miyaanka hadhi karaya iherto halbahuura goyeyse miyaanka hadhi karaya hidaydii baad ahaato naftaad hoogga u horseede hidaydii baad ahaato naftaad hoogga u horseede hamada beene adduunkan aniga kolla iga hadhay hamada beene adduunkan aniga kolla iga hadhay haween badhamaan in janno iyo raxmo allaha siiyo xasan deriya faarax dabcan gabdhaha gad- jiibka dambe ku jira in badan oo ka- in badan oo ka mid ihi way geryooda intii imika nool oo ay habeen cabdilaahi ka mid tahay iyo sucaad sheekh maxamed iyo faadime cabdilaahi kahn mandeeqna ilaahay cimri dheer iyo caafimaad baha isugu daro Ee, barnaamijkii maqashii midadaal ayaanu bartamaha kaga jiray akhyaartan dhegeysanaysaay dhegeystayaashu waxa ay barnaamijka ka qaybgeli karaan telefoonada landline-ka ah ee stuudiya sideedaad siddeetan iyo lix toban toban iyo kow ka bilaabanaya ilaa iyo toban toban iyo lix maxamed cabdiqalif oo farsamada jooga anigoo cabdisalaan ana barnaamijka ayaan idila socodsiinaya haddii allaha wada sare loo ogolaado Een, heeso door ayaanu idin haynaaye bal iminkana hees dabacsan oo kale waxaan ku xasuusananaa yuusuf aadan allaale naxariisjiin allah ka waraabiya oo heeskaasi midhaha iyo miisiga iska leh se yeeshee oo codadka isdhaafa yahay waa saynab xaaji cali siigaale baxsan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu cimri iyo caafimaadba isugu daro xogoo yare xanuunsanaysana caafimaad waara inuu ilaahay siiyo iyo xasan aadan samatar oo asna aan leeyahay allaha caafimaad asna iyo cimriba isugu daro
Yeah. waayo xasan iyo huseyn bay balladda noo yara kaadiya aanu bal dhinacii kale eegne horta dhegeystayaashii qodka imika way soo gelayaan si ay dadkooda iyo qarabadooda yeeladoodaba ay u salaamaan dabcan waxaan filayaa dhegeysta ayaa imika qadka ku jira barnaamijka waan ku salaaman doonaa hello dhegeysta hello hello hello hello dhegeysta
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاقا يا ديغانكاقا
waa mahadsantahay walaalayo dhegeystayaasha soomaaliyeed maxaan tahay soomaaliyana waxaa idin leeyahay kala wanaagsan codkaagada sare u qaadaya waaya barnaamij hore u gol ciddaad salaamayso asxaabtaada iyo heladaadaba
Een, waxaan salaamayaa ehelkeyga iyo qaraabadeyda iyo asxaabteyda labadeeda waalid aan idinku ugu jeclahay waalidiinteeda walaalaheedana adduunka ugu jeclahay Een, walaalaheeda ehelkeyga iyo asxaabteyda waxaan kala inta salaamayaa saaxiibadeeda igu qaaliya kuja macanta saldhigano kuwii hore iskuulka maamulshaaseen ee saldhigan jirnay degdega hogod lasu yaalo waxaan kale inta salaamaya saaxiibada igu qaali ah waxaan kale inta salaamaya madaxweynaha dalka soomaaliya mudane cumar cabdulaahi farmaajo salaan sare iyo guddoomi ayaan leeyahay asigii guul wasaaraha dalka xasan cali khayre een waxaan kale inta salaamaya mas-uuliyadda dalka soomaaliya een shacbiga dalka soomaaliya ayadana aan salaamaya salaan boqortooyo ayaan leeyahay waxaan kalan ka salaamayaa dadka ku nool gobolladeena soomaaliya kuwa ku nool caasimada soomaaliya kuwa ku nool qurbaha ayagana waxaan leeyahay salaam sare saaxiibayaal waxaan kalan ka salaamayaa raadiyo bahda qaranka asxaabta ka shaqeysa een, asxaabta farsameyneyso een, dhammaantood baanida aan kala qaadaya in habeen iyo wiilada intay u dhan yihiin waxaan leeyahay galab wanaagsan saaxiibada aan ku saaxiibnay raadiyo muqdisho ayagana waxaan leeyahay galab wanaagsan Een, hees ayaan halkaani maanta waxaan rabaa codkeyga inaan ku tijaabiyo
hees baa dalbanaysa mia
si wanaagsan si wanaagsan inaan tijaabiyo laakiin adna iisu darsan idinka mahadsan niya horta ee, aad waad mahadsan xaq baad u leedahay hees dalbato idaacadana waa idaacadaadii dabcan radio muqdisho dadweynaha ayaa iskale innaguna waxaanu nahay adeegayaal dadka u shaqeeya macalin madaxda sare ee dalkuba marka een, maadaama laga yaabo imka dooqaaga inaanu oolin haddana mid ku xullo ka war
si wanaagsan
horta een, dadka aadanaha adduunka ku nool waxaa dhibaato ku haya baha la yidhaaho jacayl oo aan la garanayn wax lagaga dawoobo marka ee, dadku dee runtii een, een, ee, jacaylku dhibaatada ku hayana kow baan ka ahay marka hees la yidhaaho dhibaatada jacaylka oo aniga iyo adiga iyo malaayiin dadabana wada saameynaysaa haddaan ku xulan ku socoto ka war
hadda wanagadi baan kuu daayay dookalideed ayaan nala dhegeyso bal dhibaatada jacaylka iyo allah naxariistay maxamuud dirshe xirsiyo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii baa loo qabta allah muxuu jacaylku dhibaata igu haya
allah kaa qaadi haye bilaa waqti hayskii dhibaatada jacaylka maxamed dirsi ayaa noo qaadi doonaa dabcan een, heestaan ugu talagalnay ee, dhegaystayaasha ayuu ayuu ka- ayuu ka mid yahay marka heeskii dhibaatada jacaylka waa kan musiga heeskaas qiimaha badan waanu kusoo laaban doonaaye in mid ka mid a dhegaystayaasha ayaan iminka qadka ku jira hallo dhegaysta
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal magacaaga iyo deegaanka aad oo mahadsanta cabdisanaa cali murtaan daacad badareedii muqdisho gara wanaagsan baa idin leeyahay waa hodan cabdullaahi cashara degmada hodan oy hodan aad baan kuu salaamaya saaxib barnaamijka barnaamijkaagii ayay horey u galatay waa dhowahay daacadow mar kale maasha allah barnaamijka een, salaamaha aad baan ugu faraxsanahay sidaa hagar la-aanta u daajinaysa waa kaaga mahad celinaynaa haddaan hadhay degmada hodan gaara rasabiya
Een, waayahay barnaamijku een, waxa uu u furan yahay dadweynaha een, raadiyo muqdishona dabcan waa raadiyihii ummadda shacbiguna ayagaa isla aniguna waxaanu nahay adeegayaal Een, qof kasta oo mas-uul ah xitaa madaxweynaha dalka ugu sarreeya waa adeegyo ummadda u shaqeeya marka adinka ayaanu idin shaqeynaa soo daa horey ugol barnaamijka
aada mahadsanta mar kale daacadow een, waa soo koobaya dhegeystayaasha dambe asaarsan oo siinaya salaamaya ugu horreya horta badareediyo muqdisho meel kastay kala joogaan daafaha dunida caalamka iyo magaalada muqdishada iyo waxaa kaloo salaamaya barnaamijka dhalinyarada barnaamijka ku xiran dadbahda ku xiran dhalinyarada soomaaliyeed meel kala jooga ayagana waa salaamaya qaasada fimalkeena ree cabdullahi gule meel kasta jooga ayagana waa salaamaya saasa cabdullahi iyo caruurteeda safiya cabdullahi iyo caruurteeda cabditaxas cabditaxas talaatoon sana iyo caruurtiisa maxamed daaq xasan cabdullahi shiin oo dalka dib nooga maqan cabdiraxiin xaasan salaad cumar caaqil cali sima cismaan oota dheere caashe cabdiqaadir caashe cud ramla cabdi cali iyo caruurteeda maxamed deeq iyo xanaan waa salaamaya asxaabteeda aan salaamaya xamdi maxamuud salaad fiis baan salaamaya Een, waxaan kaloo aad salaamayaa een, deeqo xasan salaad caisha saado muxmo dhammaan inta hodan cabdullahi galan sacad saxa shuduulad kambala dhammaan baad reediyo muqdisho dhammaanta waxaa leeyahay galab wanaagsan jimco wanaagsan waqti waa inoo wacnaada insha allah waayahay hodanay een, heeska dhibaatada jacaylka innaga adiga iyo dhammaan dhegaystayaashu mm, dhegeyst- dhegeystayaasha kale ayaa qadka ku jira heesku inoo socon doonaaye hallow dhegeysta
halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Een, adigoo codkaaga sare u qaadaya radiogana iska gaabanaya magacaaga iyo deegaanka aad joogto
waad mahadsantahay xasan cali dhammaan dhegeystayaasha oo raadiyo muqdisho ku filan aadaan oo salaamaya magacaygu waa abdulkhayr maxamed xasan degmada hilwa xaafida alcadaal maan kaasoo waaya
Een, barnaamijku waa barnaamijkeenii een, fursad baad haysataa dabcan ee, waa xilli ay dadku helaha ay ka nasanayaan dhegeystayaashuna ay si toos oo buuxu dhaafyana magu xiran yihiin studio sideedaad ee raadiyo muqdisho umulqa barnaamijka hore ugal cidda aad salaamayso iyo asxaabtaada iyo qaraabadaada iyo herkaaga
maasanta cabdisalaan dhammaan bahda raadiyo muqdisho oo hadaan aad ku dhegeysan iyaguna aadan u salaamaya miqaanka adiga barnaamijka daadinaya sidoo kale waxaan salaamayaa reerkeyga reer maxamed xasan mexikiisa waan salaamayaa hooyadee raxma cumar fiiqna aadan u salaamaya walaashay ukaama anis iyo adna dhammaan caruurta ila dhalashan aadan u salaamaya muslim kaa dhaqmasay musliin asxaabtan wax la baran ee jaamacadana sidoo kale waan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa dee asxaabta aan sawadaaga maxaa dee ee soosna iyaguna aadaan u salaamaya dhammaan asxaabtayda meel kastay joogaan iyo familiga dugihaankooda aadaan u salaamaya
waxaan filayaa in ay ku maqlayaan dhammaan ayaguna ay reaction samayn doonaan kusoo salaami doonaan innaguna salaanta halmid ayaan idiin soo gudbinaynaa reer hurwaay haddaad tihiin iyo dhammaan ummada soomaaliyeed oo kale marka dhegeysta kale ayaa qadka ku jira halow dhegeysta halow halow dhegeysta halow halow
halo assalaamu calaykum adigoo codkaaga walaal sare u qaadaya codkaaga dib u hooseeya codkaaga sare u qaad dhammaan hadduu radiyo kuu sheedan radioga iska gaabi degmada aad ka soo hadlaysid iyo magacaaga haddayna ilaad ka soo hadlaysaa waayahay barnaamijku waa barnaamijkaagii cidda aad salaamayso asxaabtaada waalidiintaada macaamiishaada iyo dabcan haddaad say leedahay sayigaaga iyo carruurtaada haye alla idin maanta cidna ka maartigin aan filayaa
aada u weyn waxaan ilaa ugu baryayaa in uu gabar iyo wiilal ee dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba garanayo in uu siiyo meeshana adaataa niid aroosaan jiraadeen iraahdo ama sakoo karade dadka tiradeeda kala keeno waxaa laga yaabaa inaa markaa qadka ka baxle eedayo la yidhaahdo maxaa maanta aniga iyo dadka idaacadda ayaa fadhiisay
waayahay barnaamijka gebagabadiisa baanu kusii dhownahay allaha wadisirl hadduu ogolaado dhegeysto kale ayaa iminka qadka ku jira oo aan filayo in isna fursadda ka faa'iidaysan doono halow dhegeysta halow
halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وما حسنتها إذا بيها برامجك أبيجي فرسي مقانك فراها فضوط فراها لا وجستي صاحبة برامجك اللي جيسني كي تيجي قرن كيرادي ومقضيشين تدرس كويسة جمعة ونكسن قلوب ونكسن waana wanaagsan saaxiib magacaaga iyo deegaankaad ka soo hadlaysid
وما حسنتها مقعي وحلي رادا وقاسد جولدن ستار أنا اسم محمد اللي شاح دقمة كحضة حافظ لبادك برامجك أنا قال هذا insha allah degmada quruxda iyo neecawda iyo cimilada wanaagsaneed هذه أد كنت بتصل في صبدا ما برامجك على بدي جيسني waayahay saaxiib barnaamijka horey u gal balcidda aad salaamayso asxaabtaada qaraabadaada ehladaada waalidiintaada welcome
waa mahadsan tahay Ee, dhammaan horta waxaan halkan salaanta haniyada oo dhalasha ugu dirayaa walaalkay axmed maxamed saarax iyo walaahi shay marwadiisa safiya cali cabdi iyo wiilka ugu dhashay degmada damacyaaq sid waxaan leeyahay hambalyo halmacaas ee damcaan soo barbaarkii dalkiisii diintiisa anfa ay bahayd in ka dhigo Ee, aniga kaasaan asxaabteyda markaan usoo laabtan waxaan salaamayaa dhammaan faamilkeyga reer maxamed faarax meel walba ay joogaan caasimadda muqdisho ha ugu badnaadaan dhammaan meeshay joogaan reer dabcan aabahey maxamed faarax iyo walaalahey dhammaan oo qaarkood galmudug ay ku sugiin aad ay aad ugu salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa walaalkay cabdiraxmaan axmed faarax oo dabcan degmada ee, muqdijir barnaamijkan ka dhegeysanaya aad iyo aad aan salaamayaa saaxiibadeeda aniga ii gaarkaa markaan gudaha ogolo tiimka iskala tirsanaa golden star waxqabaska iyo adeegaha ummada danyarta asxaabta golden star dadka iskala tirsanaa aad aan salaamaya oo madaxweynaha golden star mudane militansiya ugu horeeya waan salaamaya asxaabta kale ee sagal sawaaraha walaashay raaqiy guskod walaashay aaminsusma walaashay ficin g a b iyo walaashay canab germany walaashay dabcan aad iyo aadka aadka jecela hodan dhammaan asxaabta golden star wiilasha kama tegin oo nasoo koobi karin hogaamiyaha uu dabcan hayeeshaan golden star iyo waxaa kaloo salaamaya dhammaan reer golden star buhaantaasiga oo qeyb ka yahay gurmad gaashaan waran kama marna ee abwaanka kooxda in aad iyo aad aan salaamayaa iyo dhammaan asxaabta golden star intaas isula midoona walaalahayga aniga ila dhashay waan salaamayaa mahadda qaranka waa salaamayaa barnaamijka dhalinyarada intaan ku saaxiibnay ee midaadiyaha barnaamijka cabdirasaaq maxamed faarax sheene aadan salaamayaa farsimaqaan maxamed aadan salaamayaa ku aad kama marna dhammaan farsimaqaanada bahda qaranka waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa shaygayga mar dhow nolosha kusoo biiray aan adduunka ugu jecelahay mahad saale cabdi oo dabcan barnaamijkan dhegeysanaya aad iyo aad aan salaamaya laastarinsi inuu kala socdaan doonayo dhammaan asxaabta qaranka aanu ku saaxiibno waxaa leeyahay galab wanaagsan tan jimcadan siisa kale nabad bashbash iyo barwaaqo alaa nagu gaarsiiyo gabadha ayaa ugu dambeysay barnaamijka ay maqashay madadaali dabcan gabagabadii baana soo gaarno waxaan kusoo gabagabaynaya haddii allah awoodda sare la ogolaado heeskii taariikhda galay ee gacaloy iyo cumar dhuule cali waa mid ka mid ah heesaha daranka jacayl beera oo weliba anigu cabdisaan ahaan aan aad u jeclahay dabcan weesihii aan galab kasta oo khamiisa iyo galab kasta oo jimcaha aan ku daawan jiray ama ku dhegaysan jiray iyadoo life ah baarkii caanka ah ee xaraf u dhexeeya afgooya iyo xamar waqtigaasoo aan kulajada galab kasta oo jimca galab kasta oo khamiisa nala ka soo dayn jiray anagoo arday fara badana maxamed cabdiqalab baa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdisaan cali mataan ayaa idinla socodsiinayay gacaaloy cumar duucada iyo lix iyo lixdanka loo qabtay ayaan idinkaga tegaya inta barnaamij ka lamid a jimcaha soo socda aan ku kulmi doono asxaabtii barnaamijka ka qayb gashay ee kasoo kala hadlaysa gobollada dalka iyo een, magaalada tan muqdisho dhammaantiin saaxib ayaan waan idin salaamaya sidaa iyo nabadgelyo
gabadhee marnaba ay gumaysanine gabadhee marnaba ay gumaysanine iga goo goo goo kan taala iga goo kan taala Garanmaya hay kube galo magala nafar karanenai ugal usbau gurmada ruux geeriyo hoos yaal gacanoy marnaba ay kumaysanine ay kumaysanine iga goo goo goo kan taana iga goo kan taana garan ma